barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystiyaal waa maalin arbaca ah waana lixda bisha disembar sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaani iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro aqoon-yahan ah oo bilaabay olole ay dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool kenya kaga wacyigelinayaan xagjirnimada iyo isticmaalka balwadaha haddii dhinaca oo aan fiirin xagjirnimada waxay ka caawinayaan kow uladjeedo kale wuxuu ku leeyahay aan shaqla'aan ahay waxaan fikraddan haddii lii keeno qaabkaasaan dhallinyarada ku qaadanaya haddii aad fiirid dhinaca muqadarada wuxuu ku leeyahay aniga shaqla'aan ugu sababtay oo markaad sii waraysato aad sii wararto xaalado duruuf iyo waxyaalo badan ade laakiin ol muhiim waxaan aragnay dhallinyarada inay la ay yihiin horta shaqo fiican ee haysanin badi shaqo ee haynin labo waxyaalaha qaarkood stress oo kala keena hadda waxaan leenahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan in ka badan shan boqol oo arday oo ka qalin jibiyey jaamacad ku taalla boosaaso iyo maamulka oo ballanqaad u sameeyey
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna ka madhnaan dooni barnaamijka heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
waa tahay heesaasi iyo qodobo kale ayaaad maqli doontaan inta barnaamijka uu socdo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamad ku taalla dalka britain ayaa salaasadii shalay dacwad ku soo ogtay laba nin oo dhallinyaro ah kuwaasi oo lagu soo eedeeyey in ay qorsheynayeen inay dilaan ra-iisul wasaaraha britain theresa may labadan eedeysana ayaa maanta arbacaha maxkamadda hor iman doona iyada oo lagu haysto dembiga ah inay maleegayeen qorshe ay doonayeen in ay midi iyo ismidaamin ku weeraraan xarunta ra-iisul wasaaraha britain madaxa sirdoonka britain ayaa sheegay in xafiiskiisu ay sanadkan ugu yaraan sagaal weerar oo argagixiso ah ay ka hortegeen amaba ay fashiliyeen
madaxweyne donald trump ayaa arbacadan maanta ay ku dhawaaqaya in maraykanku u aqoonsan doono jerusalem caasimadda israel islamarkaasina uu safaaradiisa ka soo rari doono tel aviv go-aankaasi ayaa waxa uu u muuqdaa mid aanay jeclaysan doonin dunida muslimiinta balse aqalka cad ayaa sheegay in trump uu u aqoonsanayo wuxuu ugu yeeray taariikhi iyo xaqiiqada casrigan trump ayaa talaadadii telefoonka markaa waxa uu kula xiriiray kulana hadlay hogaamiyaal shan ah oo ay ka midka yihiin ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu hogaamiyaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas boqorka jordan ee cabdallah madaxweynaha masar cabdifatax al sisi iyo boqorka sacuudiya salmaan bin cabdilcasiis al sacuud kuwaas oo dhammaantooda kala hadlay arrimahan iyo sida uu damacsan yahay donald trump
aqalka cad ee maraykanka ayaa beeniyey in guddiga madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanku ay ka codsadeen bangi laga leeyahay dalka jarmalka in ay soo gudbiyaan xisaabaadka lacageed ee u yaala bangigaasi qoyska madaxweyne trump afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in bangigaasi lala xidhiidhay islamarkaana uu beeniyey wararkaasi sidoo kale afhayeenka ayaa sheegtay inay ilo kale ka heleen xogta ah inaan bangigaasi waxba laga weydiin xisaabaadka madaxweynaha ama qoyskiisa sidoo kale sarkaal ka mid a xafiiska sharciyada ee aqalka cad ayaa isaguna arrintaasi beeniyey guddiga olombikada caalamiga ee ruushka ayaa ka mamnuucay talaadadii waanirada guddiga olombikada ee caalamiga ayaa ruushka ka mamnuucay talaadadii inay wadan ahaan uga qayb galaan ciyaaraha xilliga qaboobaha lagu qabanayo pyongchang ee kuuriyada koonfureed balse waxa ay sheegeen in sidoo kale ay dalalkaasi uga qaybgeli karaan dadka dadkaasi kasoo jeeda si ashkhaas ahaana go-aankan muddada dheer la sugayey ee guddiga olombikada wuxuu imaanaya kadib markii ruushkii ciyaarihii lagu qabtay ciyaarihii la qabtay sanadkii laba kun afar iyo tobankii ee olombikada ee ciyaartooyda ruushka ay isticmaaleen waxyaabo darooga oon la ogoleyn taasoo sidoo kale dowladduna ay taageertay
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyaro aqoon-yahan ah oo iskood isku xilqaamay islamarkaana ka tirsan hay-ad u ololeysa nabadda iyo xuquuqda biniaadanka ayaa dalka kenya ka bilaabay olole ballaaran oo ay dhalinyarada soomaalida ah ee ku nool dalkaasi ay kaga wacyigelinayaan arrimaha xagjirka iyo isticmaalka balwadda axmed cadaawe macow oo ka mid ah xubnaha hawshaasi bilaabay ayaa u warramay wariyaha v o e da magaalada nairobi khadar maxamuud xareed marxiim waa maasanta qadar oo magacayga waa axmed cadaawe waxaan ma aragtay ahay madaxa la talinta ee hay-adda loo yaqaano peace and jar international oo ah ma aragtay soomaaliyan dan ku af soomaaliya ah ee hay-adda u ololeysa nabadda iyo ma aragtay xuquuq bini'aadamnimada iyo gargaarka qadarow waxaan wadnay barnaamijyo badan sidaad aan kuu sheegaba barnaamijka waxa u horreeya wuxuu ahaa barnaamijka maaragtay loo yaqaano extremism iyo xagjirnimada loo yaqaano waxaan u ololeynaynay maaragtay siday dhalinyarada uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka oo kale nabadda uga qayb qaadan karaan waxaa kaloo ka wacyigelin dhalinyarada muqaadaraadka isticmaalka muqaadaraadka barnaamijyo badan oo noocaas ayaan wadnay oo foorarmaan qabanaynay dadka isu keenaynay nin walba waxaan ku aruurinay xogtiisa fikradiisa panelist wax la dhahayo waan sameynaynay oo maaragtay dadka ay ku wareysan karaan dadka khubaro aan keenaynay si ay dhalinyarada bal isdhexgal u sameeyaan la wareysto waxaa jira waxyaalaha sababa muqaadaraadka dhibaatooyinka weyn meelaha ka imaadaan iyo waxyaalaha xagjirnimada sababo waxyaalahaas kulli waxay ahayd marka mashaariic aan wadnay oo adiga iskaana aan qabanaynay annaga ka dhalinyaro ahaan aan su abaabulnay waxaana aaminsanahay maarata waxyaala badan aan ku guulaystan waxyaalo kale maaragtay badanna way inoo dhaman yihiin carqaladana wax walbo la bilaabatay baa taqaanaa waxay leedahay tallaabo oo carqalad oo ku ah ma aaminsana challenge ahaan oo ku carqalad ayay leedahay waayahay ujeeddada aad ka leedihiin maxay tahay ujeedada aan kalena waxaa waaye inaan aragno dhalinyarada maaragtay inay tahay dhexaadka bulshada ay tahay ay ka qayb qaadan karaan nabadda dib u dhiska dalka ay maaragtay lacosmaya dambe waxaa soo batay isticmaalka muqaadaraadka kala badan waad qaasahan meeshan annaga waxaan ka bilownaa istan ilaa halkan iyo hadda soomaaliya aan rajaynahayno duulaha maydhi insha allah marka waxaa waaye ulajeedadan kalena muhiimka waxaa waye inaan dhalinyarada horta kow ay arkaan inay yihiin maaragtay dhexaadka bulshada ay ka qayb qaadan karaan dibdhiska dalka ay ka qayb qaadan karaan siyaasadda ee dalka waxyaalaha loogu baahan yahay kulli inay yihiin isbedelka doonka dadka keeni kara isbedelka inay yihiin dhalinyarada marka waxyaalahaasa badi inaan kala dagaalnamo isticmaalka iyo faafitaanka muqaadaraadka oo zaid si badanayo marka adiga aan dhaho ilaa iyo ma thirty percent oo kale waan ku guuleysanay waxyaala badan oo dhammayhiin oo cid maaragtay ay dhaqaalo badan u haynin laakiinse waan isku dayaynaa inaan maaragtay arrintaas aan ka seexanin aan dadaalkeeda aan sii wadno duulahay may insha allah annagoo kaashan doono saan rajayna dowladda turkiya ma idinkunbaa iskiina isku xilqaamay oo iswada mise taageero kala helaysaan xaqiiqdii horta annaga marka hore fikradka la imaanay haddii nin wax markuu wataa wax loogu dari karaa annaga le fikirka maadaama aan nahay dad dhalinyaro soomaaliyeed aan nahay oo dalka kasoo jeo ama kenya aan joogno misena aan soomaaliya ka imaano waa un hal meel oo soomaali aan nahay ku nasab sheeganayno soomaaliya waxaan istusnay aqoonteenna bal aan helnay aan jaamacadaha iyo meel kala imaano inaan yani isku imaano aan fikradeen aruurin aan dhahno maxaan ka qaban karnaa dhalinyarada meeshan ku baaba'ayso dalku u baahan yahay maxaan ka qaban karna dadka qaarkood dad wax lagu kalifo waay dantay ku kaliftay marka dadkaasoo kale sideen meeshan oga saari karnaa waxyaalahaas kulli markaan aragnay arrimaha isla meel dhignay ayaan fikraddan qaadanay inaan yani arrintan ururkan aan samayno aana ma aragtay kadibna adiga waxyaalaga yar wax macna aan lahayn laakiinse oo taageero xoog leh ma helin laakiin hadda waxaan rajaynaynaa inaan heli doono insha allahu tacala ilaahi idinkiis marka aad la kulanteen dhallinyarada oo arrimahan wacyigelinta aada bilowdeen muxuu yahay waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada aad kasoo hesheen xogtooda dhallinyarada waxaan kasoo helnay kow markii aan aragno horta markaad labada dhinac badi badan markaad fiiriso haddii dhinaca oo aan fiirin xagjirnimada waxay ka caawinayaan kow ulajeedo kale wuxuu ku leeyahay aan shaqla-aan ahay waxaan fikraddan haddii leekan qaabkaansan dhalinyarada ku qaadanaya haddii aad fiirid dhinaca muqaadaraadka wuxuu leeyahay aniga shaqla-aan igu sababtay oo markaad sii wareysato aad sii wararto xaalado duruuf iyo waxyaalo badan adi laakiin ol muhiim waxaa aragnay dhalinyarada inay la ay yihiin horta shaqo fiican ay haysanin badi shaqo ay haynin labo waxyaalaha qaarkood stresska oo kala keena hadda waxaan leenahay ruux psychologist oo maskaxda oo counseling samaynayo oo xarun oo furna ma rajeyna duulaha inaan xarunta u furno oo noola hagaajiyo si marka ay maaragtay tala iyo wax looga siiyo sababta qaarkood stress iyo waxa ku imaana waxyaalo oo maskaxda ka weerweyna imaana meelihii yani haddii qur-aanka loo noqon lahaa iyo naxariista ilahay loo noqon lahaa waxaa la aadaa marka muqaadaraad iyo waxaas in la isticmaalo lagu waxaan stress iskaga baabi'inaa ana dan kale ima geynin ruux kale wuxuu kuleeyahay duruufa i geystay kadib qaar waxay kuleeyihiin ruux influence peer pressure waxa la dhahay oo kala ruux dhalinyaro ah influence gareey oo arrintan igu dhiirigeliye kadibna saasaan u galay marka adiga laakiin markaan isla aan fiirnay oo analyse gareyn wix dhan shaqa la-aanta iyo stresskaas badana keenayo dadka dalka wuxuu baahan yahay dalkeen oo kale markaan dhalinyaro wareysan oo kale trauma healing oo kale wax la dhahayo maskaxda in la dejiyo dagaalo badan dhibaatooyin badan waxyaalo badan oo arkay ruuxu marka iska murahaayo laakiinse waan dadaalaynaa ilahay idinkiis insha allah marka jawaabaha aada hesheen dhalinyaradu ma yihiin kuwo ay ku doonayaan in ay fikrada fikradaha noocaas oo kaleeta ay ka fogaadaan ha zaa'id xaqiiqdii positive judges aan helaynaa positive response aan hel ayaa xaggooda waxaan ka helaynaa jawaabo oo oo maaragtay fiican aan ka helaynaa dee qaarkoodna waxay kuu sheegayaan ima shaqaaleynaysu kuleeyahay oo annagana hadda waxaan leenahay ma hayn capacitigaas aan kugu shaqaaleyn karno laakiinse wixii eh, tabaaroctaan wixii eh, waan kula garab istaagannahay laakiinse markaan aragno hadda foromadii u dambeeyey aan qabanayn oo kala een, markii laisku way isku imaadaan oo f- eh, aan keenno penalty oo kale hadda aan keenno oo laisxog wareegsanaayo nin walba su-aalaha u weydiinaan looga jawaabayo qaarkood waxaa umalaynaysa inay relief garanayaan ay dareemayaan inay wixii culeysku ka ka fududaanayo haddii laakiin eh, meelaha qaarkood markaa tusto waxay kuleeyahan okay waa haddii saan ay jirto at least marka waxaan waa inaan ka fogaada sidaad gabar oo kale oo tusaale ahaan eh, gabar iyo wiilaa jira weli wiilkana oo mandheera oo jira laakiin gabadhan halkay joogtay eh, markaan weydiisay isticmaalka oo kale hadda shishada oo kale waa inta zaaid ku ahaa waan weydiin waxaan nahay gabar maadaama aad tahay saan u qurux badan gabar soomaali aad tahay ruux diin hays aad tahay maxa kuu sababay waxay dhahdaan in gabdha oo guri aan la degna oo kale waxba ma haysanin kuwii ugu sababay kuwii marka eh, waa i wadeen meeshaasaa la i geeyey kadibna wixii qaabkaas oo lo- aan lo qabsaday maxaa u jiiftaa lileeyahay doqonaa tahay adig gabar waxay ahayd form four markaas dhamaysay marka waxaan nahay haddii ka waran meel oo skills life skills oo kale lagu barto waxyaalaha oo kale ee lagu geeyey ka waran oo wixiina noo fudaad aan hayno markaas waxay dhaad okay waay waxaan waan ka baxay dadkana isku mid maa dadna horta waxaan ku talax tagay dadna waxaa waaye dad ka- kabasho leh Ee, wiil mandheera oo kale saas uga xarqaama oo hagaajinay maadaama markaas anaga wax weyn ahayn aan ku maartay oo income generating weyn aan haynin oo dhaqaale soo saari karo waxaan u furnay meel xarqaan oo yani xiisii uu ka hagaajisto reer uu leeyahay asigana ee, dadka wax bartu ahaa laakiin adiga annaga ee, targetkeena waxaa waaye dhallinyarada ama wax barto ama yuu baranin
axmed cadaawe macow oo magaalada nairobi ugu warramiyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
door wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta in ka badan shan boqol oo arday oo bartay takhasusyo kala gedisan ayaa shalay ka qalin jabiyey jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso mas-uuliyiinta puntland oo ka qaybgalay munaasabad loo sameeyey ardadan qalin jabinaysay ayaa ballan qaaday in qayb ka mid a ardadani ay ka shaqayn doonaan shirkadda dhowaan la wareegtay maamulka dekedda boosaaso wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boosaaso boqolaal la kumaadao baranaya tacliintaba barqadii ka dareerao buugaagtooda in ka badan shan boqol oo arday oo isugu jiray wiilali gabdho ayaa maanta ka qalin jabiyey jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada boosaaso kuwaasoo ka kala baxay kulliyada kala duwan waxaana qalinjabintooda kala qayb galay waalidiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo jaamacadda guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika aadan sheekhdoon ayaa ka warbixiyey ardada ka qalinjabisay maanta guud ahaan jaamacadda bariga afrika qaybaheeda kala duwan Een, waa dafcadii toddobiy tobnaad oo ka baxda jaamacadda bariga afrika ee gaar ahaan xarunteeda tirada maanta inoo qalinjabisay waxaa weeye shan boqol iyo kow iyo afartan arday baa ka qalinjabisay xarunta boosaaso sanadda kan laba kun lixyo toban laba kun toddobiyo tobanka Een, sidoo kaleeto sanadka waxaa kaloo qalinjabiyey jaamacadda ka qalinjabiyey marka la isku daro guud ahaan een, sagaal boqol iyo lixdan bay isku gaarayaan guddoomiyaha gobolka bari dr yuusuf maxamed wacays dhado waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhallinyarada ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika qayb ka mid a ay ka shaqayn doonaan dekedda magaalada boosaaso oo dib casriyeyn lagu samayn doono waxaa igu weheliya wasiirkii wasaaradda eh, dekedaha iyo gaadiidka badda siciid maxamed raage wasiiri dowlihii wasaaradda dekedaha oo dhabarkayga fadhiya oo halka soo istaagi doona wasaaraddu mashruuca waxa weeye waa degaya waana dejin doonaa oo mashruuc stable buu noqon doonaa mashruuca waxaan loo qaadanayaa gabadha marka laga saaro sagaal iyo labaatan arday oo ay ku jiraan sideedda masareedka qaatay garabkaygu taagan yahay waxaa la rabaa cadaalad in muxuu ahda ardadaa lagu xulo waxaa lagu xulayaa siday aqoonta ugu kala sarreeyaan qabiil ku xuli mayno waxa weeye aqoon baa la rabaa Een, waxaa mas-uuliyadda adduun iyo aakhiro qaadaya aadan shiikhdoon iyo een, nimanka kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika qaar ka mid a dhallinyarada maanta ka qalin jabisay jaamacadda ayaa wejiyadooda waxaa ka muuqday inay aad u faraxsan yihiin v o a ayay u sheegeen sida tan raxiim magacayga waxaa la dhahaa maryam maxamed cali waxaan ka qalinjabinayaa kuliyadda caafimaadka Een, maanta waa xabladeena qalinjabinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay farxaddeena mid lasoo koobi kara maahan maadaama ay tahay xilligaan ka qalinjabinayna dee bajulaarkeena koowaad marka muxuu aha maalinta ugu farxad badan baa isdhihi karaa aan weligay la kulmay asalaamu calaykum magacii waa maymuun cabdilaahi maxamed kuliyadda public health and nutrition aad baa ugu faraxsana maanta qalinjibinteena magaacada bari afrika iyo dhammaan ardayda la qalinjibinaysa aad baa umahadsantiy dhammaanteen idaacadda bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa caisha maha cabdilaahi waxaan ka baxay kuliyadda b c s waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardayda la qalinjisa macallimiinteeda si gaar waxaan ugu mahad celinayaa waalidiinteeda sharafta leh soo gaarsiiyey ilaa heerkaas waxaan leenahay cilmigaan barana waxaan ugu shaqaynaynaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda puntlandba waxaan leenahay ilaahay ha naga dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca wabilaahi towfiiq asal yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed oo inala socodsiinayay xubintaasi haatan kala socotana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan heeskan oo halkadhugeysa yahay halbowle waatan ogbaad aragsan oo inoo qaata heesaasi ogbaad aragsan ayaa ku luqeynaysay halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a dhinaca ciyaaraha markanaynu jaleecno maxamed mascade ayaa soo jeedinaya
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo gebi ahaanba waxaanu ku qaadaa dhigaynaa ciyaaraha champions leaga loo yaqaano ee horyaallada kooxaha ee qaaradda yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo ka mida la ciyaaray islamarkaasina kooxaha qaar ay gurigii aadeen islamarkaasina kuwo kalena ay wareegga labaad u soo gudbeen gruubka e kooxda kubadda cagta ee banfiika oo gurigeeda joogtay ayaa dabcan gurigeeda iska sii joogi doonta oo wareegga labaad ee ciyaarahaan u soo bixin kadib markii laba gool iyo waxba ay ku qabatay kooxda kubadda cagta ee baysel manchester united ayaa iyaduna waxa ay c s k moscow kaga badisay laba gool iyo hal oo weliba kooxda manchester united goolka waa lagala hormaray ciyaaryahanada lukaku iyo rashford ayaa labada gool u keenay kooxda kubadda cagta ee manchester united gruubka e waxaa kooxda kubadda cagta ee manchester united ay ku hogaaminaysaa shan iyo toban dhibcood oo iyada ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday kaalinta labaad waxaa gashay kooxda baysel halka c s k moscow ee ciyaaraha oroba league usoo gudubtay islamarkaasina banfico ay horyaalka qaaradda yurub ka hartay gruubka b bayer munich waxa ay ka aarsatay kooxda b s g oo lugtii tan ka horraysa ka soo badisay waxayna ku dhufatay saddex gool iyo hal oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee bayer munich taasi waxa ay ka dhigan tahay in ciyaaryahanada tolizo iyo lebandowski ay golashaasi u saxiixeen oo weliba ciyaaryahan tolizo laba gool ayuu u dheliyey kooxda bayer munich halka keli embebe uu b s g goolka u saxiixa waxauna ciyaaryahan embebe noqonayaa ciyaaryahankii da'diisa ah oo siddeed iyo toban sano jira oo dhaliya toban gool horyaalka champions leaga loo yaqaano kaalinta koowaad waxaa ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee b s g kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda kubadda cagta ee bayer munich dhibcuhu waa isku mid laakiin waxaa gool tirsi ku sara martay kooxda kubadda cagta ee b s g celtic ayaa kaalinta saddexaad xaqiiqsatay oo ciyaaraha oroba league ka qayb geli doonta halka anderleq ay gurigeeda iska joogayso gruubka c chelsea iyo atletico madrid oo kulmay hal iyo hal ayay ku kala tageen romana hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee karabaq halkaasi chelsea waa laga kormaray oo kaalinta koowaad waxaa ku soo baxday kooxda roma kaalinta labaad chelsea ayaa gashay waxaase la yaable in kooxda atletico madrid ay ka hartay horyaalka qaaradda yurub oo iyadu kaalinta saddexaad ay gashay islamarkaasina ay ka qaybgeli doonto koobka oroba league oo sanadkan kooxa adag ay isku herdinayaan gruubka d barcelona labiiyo eber waxay kaga badisay sportis lisbon halka olymbiyakosna tiro taaleeg lagaga badiyey oo kooxda kubadda cagta ee yuventus ay guusha ka heshay gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday kooxda barcelona oo afar iyo toban dhibcood ayay keensantay yuventus ayaa kaalinta labaad gashay halka kooxda sportinna ay ciyaaraha oroba league u soo baxday maantana kulamada layskaga hor imaan doono waxaa ka mid a gruupka iyo liverpool iyo spartik moscow ayaa food isgelin doona marebar safiya ayay la kulmi doontaa gruup f fayanor waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee napoli shakhtar doneski manchester city ayaa gurigeeda ugu tegaysa gruup g waxaa food isgelin doona borto iyo morocco iyo weliba kooxda lebzig iyo bashiktas gruupka h waa real madrid iyo brush iyo dortman iyo weliba kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba iyo abaweld nakashia kaalinta koowaad iyo labaad waxaa ku soo kala baxay kooxaha tottenham hatsba iyo real madrid dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka salaad maxamed sardi salaad darbi
meelan joogaba aday muuqdo midabkaagi hormaraaye naftu moxato marmi waydo musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuute haymoga aday magan iyo marti ku tehay moogaan amiirkii bay la tagtee meeday away maan qaadee meeday ameday mahaye meeday kama marin kare ameday mahaye meeday kama marin kare meeday mayaiskubaxo meel ku qooriyo mareer ubaxay ban ku moode hataad maqan tahay magaalada dhan muqdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xidhante amar wadu maroon kuma taala amar ma xirte miirkii bay la tagtee meeday away maanqaadee meeday ameday mahayemeeday kama maarmi kare meeday ameeday mahayemeeday kama maarmi kare meeday
tahay waan filaya inaad ka wada hesheen heesaasi salaad maxamed shardi ayaa ku luuqeynayay waxayna gunaaradu ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kulin dambe saxbidan dhegaysanaya afarta waxaynu kaga tegaynaa
mujid xooglaa ima quurto wajihiibaan melawaaye allaygu malagyo jacayl murugadi waa masiiboylen mantuu hele aamusanaabee adna murugada igu